shir saxaafadeedkan sida la idiin sheegayba wuxuu ku saabsan yahay dib u qaabaynta iyo u diyaargarowga howlgallada dhammaan ciidamada qalabka sida in warbixin la idinka siiyo meel ay marayso sida aad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed isaga ayaa hogaaminaya dhammaan howlaha aan hadda sheegnay wuxuuna xafiis ka dhigtay taliska oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo toddobaadkan u dambeeyey uu fadhiyey sida aada la socotaan waxaa isbeddel lagu sameeyey ama rishaafal lagu sameeyey hogaanada xoogga dalka soomaaliyeed hogaanka hogaanada oo tiradoodii ka koobneed markii hore saddex iyo labaatan ayaa hadda laga dhigay saddex iyo toban hogaan teedi kale lagu soo biiriyey dhallinyaro da-yar ah oo saraakiil ah muddooyin shantii sano ugu dambeeyey dibadda wax ku soo bartay si ay uga mid noqdaan dhallinyarada soomaaliyeed hogaanka waddanka khaasatan ciidamada qalabka sida